qiimaha lagu kala iibsado kalluunka suuqyada magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha taasoo ay sababtay dabaylihii badda oo yaraaday ganacsatada kalluunka suuqyada magaalada muqdisho ayaa aada uga faa'iideystay jilaabashada kalluunka xilliga badafuranka ah ee aadka loo helo qaar ka mida ganacsatada kalluunka magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey qiimaha hadda kalluunka uu joogo iyo waxyaabaha hoos u dhaca keenay waaba suuluba kaas waayo haddii yacni uu jaadar yimaado malaagan hoosuu ka baxaa ebarkii horaa ebarkii hore waxaa la gadayay shan dolar shan dolar iyo bar marou lex gaaribi yacni malaa waaytaa ka dhacday waa ilaahay awooddiisa waaye waxaan wax ilaahay wata waaye badxireenka badxireenka waxa waaye lex bil waaye lex bil badxiren lex bille badfuran waaye waad fahamtay annaga hadda waxaan ku joognaa annaga hadda waxaan ku joognaay labaatan iyo shan sano anoo jiro aan kabaanka yimid xilliga hadda barwaaqada wax walba waa iska bidhiisi sidii hore maaha waa wax walba beeciisa wuu yaryahay bilahan dambe marka inta la gaarin maaragtay ilaahay nimcuuna siiye nimcada ilaahayna siiye waan iskaaga raaxaysanaynaa hadda kiilaadkiisa wuxuu marayaa laba doolar iyo bar yuumbiga wuxuu marayaa saddex doolar adiga waa mida iska ceemanta oo masaakiinkan wax uu ku cuni karo waayo bilaha dambe oo la soo gelaayo oo gu'a roobka maaragtay waxaan gelaynaa badda xereenaan gelaynaa badda way xirmaysaa waxaa kacayo baashii xumeeda kolfaanaha kacayo baddi lama aadaayo waxaa meesha ka dhalayayso masiibaha ka soo dhalayaysa oo eber kabaankii oo waxaa imaanaya oo marba waxba oolin waxaa jirto waxaa sababo mar waxaa jirto oon malaay wati uusna wakhtigii leedahay horte extime waayo teem waxaa jirta oo malaay uu ku bilaawdo teem waxaa jirta oo malaay ku bilaaban hadda teemka aan ku jirno waxay tahay teemka oo malaayga uu ku socday oo khayraadka uu ku badaahayo waayo saan waxaan ka sii jecelnahay inuu ka sii bato uu tago kiilada nus dollar inay tagtaan jecelnahay shal malaayga waxaan gadanay lix dollar soo ilaahna la ogyahay maantana waxaan gadanay saddex dollar waxaan u yeelanaa baddaa iska fiican roobkii xali iyo habeer oo daci waaye dadkan waxau leenaha biidni illaahi baddahan waa laga shaqaysan karaa ciyaalkan taariib ku dhimanayna waa waaninaynaa waa saddex dollar kiiladii wallaahi gu'a waa roobka hadda daci waa xilligiis waa wallaahi malaahi maasha allah boqolkii boqol xilliyada badfuranka dabayluhuna ay yar yihiin ayay kalluumaysatadu soo jilaabtaan kalluun aad u badan taasoo keenta in qiimaha kalluunka uu hoos u dhaco